jeedidooda waan arkay qodobadaasna run ahaantii kolleyba qodobo ummada soomaaliyeed ay ku farxay sididooda inaanay hayn baad moodaa aniguna shaksi soomaaliyeed baan ahay shaksi jecel soomaalinimada iyo midnimadaan ahay shaksi taageersan federalismka ay ummada soomaaliyeed dooratay baan ahay marka waxaan anugu arkaa inaanu runtii u danaynayn ummada soomaaliyeed waxaanan dareenayaa haddii aad dib ugu noqoto octoober hadalkayga haddaad dhegeysataan waxaa tii shirarkaasi ama shirka shirarka lagu qabanayo ama madarahaasi madasha isku tilmaamay inaanay ahayn wax maslaxad ummada soomaaliyeed ugutaagnahay go-aan ilaa iyo iminka go-aan lagu farxi karo oo ummada soomaaliyeed ku farxi karto oo meesha kasoo baxay maan arag anigu kuma raacsanin laygala tashan haddii lagala tashadana sidaas si ka duwan baan udhigi lahaa dawlad haddaad soo qaadana dawladdu maaha hal qof maaha dawladdu saddex hay-adood oo islaaliya wada shaqeeya ayay ka kooban tahay go-aamada masiiriga ah ee noocan oo kalana waxa weeyaan golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka ayay u taallaa inay go-aan ka gaaraan ee shaksi isagu soconaya waxay la tahay go-aamada masiiriga ee noocaas oo kalea inay ku adag tahay inuu qaato sharcigana inaanan waafaqsanayn baad moodaa anigu sidaan udhigi lahaa waxa weeye dawladda federaalka waa dawladii federaalka wax badan baynu wada leenahay dad isku mida baynu nahay waxyaabahan laga cabanayo oo dhan waxaa lagaga wada hadli karaa miis dadkuna luqad aan la garanayn ku wada hadli maayo ana af soomaali baynu ku wada hadlaynaa maadaama af soomaali lagu wada hadlayo waxaan ka doorbidi lahaa sidaan octoober ba idi in miiska laga wada hadlo oo bal waxa laysla ogol yahayna layskaga qaato wixii laysku diidan yahayna muxuu ahaa si dad ah oo walaaltinimo ah oo dawladnimo ah oo qarannimo ah looga wada hadlo